Gabdhaha aqoon-yahanada ah ee ku dhaqan magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle ayaa door weyn ka qaata horumarinta caafimaadka bulshada kuwaasi oo sameeya wacyigelin kala duwan oo la xiriira waxyaabaha saameynta ku yeelan kara bulshada isla markaana looga hortagayo cudurrada halista ah. Gabdhahan ayaa booqda goobaha barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada iyo tuulooyinka u dhowdhow Jowhar halkaa oo ay qaarkood ka hirgeliyeen goobo caafimaad oo lagu dabiibo hooyada iyo dhallaanka. Qaar ka mid ah gabdhahan oo la hadlay warbaahinta Isnaa ayaa ka warbixiyay sida ay uga qayb qaataan horumarinta caafimaadka gobolka Shabeellaha Dhexe.
doorka aan ka qaadano caafimaadka habeen ahaan waxaan isleeyahay hooyaa tahay maanta waxaa arkaysaa qof dhiig baxayso sidoo kaleete hooyo maxaa la dhahaa had waxaa jirta magaalada tuulooyin oo aan soo gaari karin markii ay sameeyaan yacni xiliyada uurka oo kale adigoo iska socda ama baabuur saaran ama tuuladaadi ka imaaday ama magaalada ka baxo meel kala aadaya waxaa arki kartaa hooyo dhiig baxaysa hooyadaasiti saas u dhigbaxaysa markii aad aragto haddii aad waxaa ku khasbantaha hooyadaas inaa caawisid ta kale waxaa ka wacyigelinaa inay dadka hooyooyinka qaar yacni tuulooyin magaalada ka fog istaalada ka fog inay markii ay ur yeeshaan adi xiliyada oo dhalmada ay soo dhowdah oo kale inay soo guuraan magaalada u imaadaan si loo dabiibo ama maxaa la dhahay magaalada ugu dhasho u yaraadana markasta hooyooyinkaniti markasta la dhahayo dhigbaxay u dhimatay maxaa la dhahay hooyadan way isku go'day mar walba waxaa ka wacyigelinaa inay magaalada usoo guuraan magaceyga waa najmo xasan cali gabadha markii tacadi kusoo dhaco maxaa ladhahaaye waxay la hadli kartaa ay u faahfaahin kartaa maxaa ladhahaye dhibkeeda ay u sheegan kartaa gabar kaleenta oo fahmaysa oo la joogto meesha inay u sheegto oo maxaa ladhahaye si ay wax uu dhaceen oo uu faahfaahiso laakiin haddii wiil oo meesha uu joogo tacadi haddii gabadha lagu soo sameeya si lagu caqaabku caqabadii usoo dhacday ma ugu sheekeyn karto waayo wiil maxaa ladhahaaye waxaa dhici karto tacadi inuu wiilku soo waxyeeleeyey haddana wiil kaleenta ma uu hadli karto laakiin qalbigeeda inuu u furi karto way dhici kartaa gabar oo maxaa la iyada lamid ah maxaa la si degan oo u sheegto laakiin maxaa lahaye wiil haddoo meesha joogo inay la hadlin oo saas oo ugu soo furfurnaanina dhici karto door aad iyo aad u weynay ka qaadan karaan gabdhaha caafimaadkana kana shaqeeyaan walaa horta waxaa jirta xog badan lasoo arooriyey kadib waxaa la sameeyey msho saa ogtihiinba mshka ku yaalo waxaa lahaye tuulada buurfule iyo maandheer oo kale laba msha ku taalo weliba xataa shaqeeyo delivery leh leh maxaa lahay midwiverna leh daaweyna leh bukaankana mar kasta meesha talefaan looga soo sameeyo hadda meesha laga qaabili waayo inta ka horeysa daawo laga sii siiyo soo wax badan loo qabtay laakiin hal iyo laba keliya la magacaabo ma ahan waxaa fiican caafimaadka inuu gaaro miyi iyo magaalo laakiin awoodda oo aan banayn darteed ayaa waxaan la sameeyey msjo ku meel gaara oo
gabdhahani ayaa ah kuwa kasoo baxay jaamacadaha ku yaala magaalada tani jowhar caasimadda hirshabelle islamarkaana qayb weyn ka qaata wacyigelinta bulshada iyo horumarinta caafimaadka gobolka shabeellaha dhexe